xiisada hiiraan mid hadda soo noqnoqotay waaye ee mid hadda oo bilaaba maaha waa mid mar walba soo noqnoqonayso waana cabasho dadku qabo marka arrintaas waxa fiican in oo sal markii intaa laga fadhiista lagu maaragtay la xaliyo waxaanan aad maaragtay ugu hambalaynayaa khudbadii taariikhiga aheed uu madaxweynaha xasan sheekh hadda jeediyey oo khudbad aan caadi ahayn ay ahayd ummadda soomaaliyeedna aad u taabatay oo ahayd maaragtay qof walba oo meel jooga oo dadka hala fadhiista hala hadlo hadduu waxa ay sheeganaan wax ka fiican haayane maaragta ha ku qanciyo haddii uusan hayna waxay sheeganaan ha ku raaco khudbad waxay ahayd taariikha marka aniga waxay la tahay madaxweynuhuna maaragtay hir shabeellana taasaa laga rabaa inuu dadka intuu la fadhiista qanciyo haddii ay waxay sheeganayaan wax uga maqan yihiinna inuu intuu hor fadhiisto waxa ka maqan iyo tabashada waxay qabaan ka qanciyo haddii wax ka fiican uu haayana uu sheego ku qanciyo sida madaxweynaha soomaaliyaba xaaladda hiiraan sidee kula muuqataa maadaama hiiraan iyo shabeellada dhexe laba gobol oo isku darsame ay ahaayeen haatan ay u muuqato in hiiraan xaalad kaloo siyaasadeed ay gashay runtii horta hiiraan dagaal ay ku jirtay aniga inaan hogaaminayay inta dagaalkaasu ka dhammaanayo waxay ahayd inaan laga qaban sideeda loo daayo way ahayd way ku qurux badnayd haddii maaragtay ay dhacday in wax laga qabtay oo la wada shaqayn waayo isbedel in lagu sameeyo ay dhacdane inuu la tashi xitaa ku yimaaday ahayd oo qofkii shalay ku eedoobay oo intaasoo dhibaataa maray oo dagaal galay oo eed ku galay oo lacagu dul saaranta oo la raadinayo in la yidhaah waa kaa qaaday suuqaaga gal sax maahayn marka waxay la tahay kolley nina meesha madaxweyne ka ahaa cali guudlaw asaa laga rabaa waagan yaryarayn waxaan dhihi jirnay maaragtay dhib ninkii keenaa bixiya marka asiga hadda xaaladda qasan taataabtay markaasaa laga rabaa inuu xal keeno hadduuna xal hayna uu sheego uu yidhaahdo war aniga waa meesha intan aqaanay way dhaaftay ma is leedahay dib u heshiisiin guud waa loo baahan yahay oo hiiraan iyo shabeellada dhexe oo laysugu keeno waxgaradka iyo siyaasiyiinta oo dib loogu darsayo xaaladda ee labada gobol iyo weliba sida ay ku wada shaqayn karaan aniga taasay bay ila muuqataa waayo maalin walba in tabasha jirto oo la diido oo islama socon karna la yidhaaho laisdiidaaho in intaa laga wada fadhiisto dee lagu heshiiyo si fiican loo heshiiyo oona waxaanu dib dambe noogu soo noqon hadda waxay rabtaa nin geesi yaho aragti fiican laho wadani yaho soomaali yaho taariikh inuu dhaxlo rabo ninkaasay u baahan tahay inuu horkaco oo arrintaa maaragtay soo afjaro taariikhduna xosho inta intaa laga helayo maalin walba hadda dhibaatadaas waa taagnaanaysaa say ila tahay marka ilaa laga wada fadhiisto oo hirshabeelle ay wada fadhiisatane oo qof walbaaba la isqanciyo oo isqancin wax lagu wada dhistane sidaasay u taagnaanaysaa hirshabeellena waxba noqon mayso dhinaca cali jeyte oo sheegay in isaga loo doorto madaxweynaha hiiraan state adigu sidee kula muuqataa
aniga waxaa eela muuqataa aragtidayda siyaasiga markii la fiiriyo oon ahayn xamaasad iyo aysan ahayn aragtidayda waxaa eela muuqataa hirshabeellena ma dhismaan karto sida ay hadda ku jirto hiiraan statena ma dhismi karto marka waxay u baahan tahay meel dhaxa in laysku yimaado haddaan layskugu imaana sidaan iyo si ka xunaysiyo aadaysaa iyo heer lays jiro oo maaragtay maamahadii madaxweynahoo kale qabuuraha korkooda hadhow yaana isku salaamine hadda intayna wax dhicinayn si salaanna inay in la qaato maamadaas in la qaato
waaya ugu dambeyntii maxaa tala aad jeedin lahayd maadaama xiisadii weli ay taagan tahay madaxweyne ku-xigeenka hiirshabeelle beledweyne uu joogo guddoomiyihii la magacaabay sufro sidoo kale beledweyne uu joogo cali jeyta oo sheegayo in uu yahay madaxweynaha hiiraan statena uu halkaa joogo bal xaalka siduu noqon karo iyo tala ahaan waxaad jeedin karto
wallahi anigu waxaan dhihi lahaa ninkii soomaaliya ama xildhibaana ama waxgarada ama culamo ah ee arrintaas xal u keeni kara xalka ha abbaaro oo reer hirshabeellaha laakiin siyaasiyiinta qaar oo dab ku sii shidaya oo dabcan sii xumaynaya aniga waxaan horta tala ugu jeedi lahaa haga joogaano qofkii ayna tabasho aan qabin soomaalidu waxay tiraa siiba hadda aamin daahir jasow iyo ragga leh waa dadkii la rabay haddayna ayagoo qaybtooda tabasho qabin inay dadka dhexgalaan ay xal raadiyaan laakiin inay dab ku sii shidaan oo dad tabasho qabo oo ay maalin walba hadda war ka sii sheegaan waa laga fiican yahay